qadiyat aljidaali walmira nabigeena calayh salaatu wasalaam aad buu u dhaleeceeyey nusuus tira badanna wuu ugaga digay qofka muslimkaa guud ahaan markii qadaaya diinta iyo tacliimta iyo camalka iyo tacaamulka nusuusta lala tacaamulayo muslimiinta guud ahaan looga hadlana ninka aalibulcilmigiihi uu ka sii mudan yahay oo min baabi awlaa wey nabigeena cala slam wuxuu tilmaamay waxaa jidaalka iyo miraha la yidhaahdo inuu u damaanad qaadaya janno ninkii iska daaya ka taga dooda iyo muranka iyo isxagxagashada wain kaana muxiqan xataa hadduu doodayey waxaa kaloo nabiga ala sl slam ku tilmaamay gaar ahaan markii muranku masaa'ilka qaarkood iyo qur-aanka uu galo waana tilmaami doonaa dawaabita uu leeyahay markuu aljidaal uu noqonayo bilatii hiya axsan iyo markaanu noqonayn la yidhahdo laakiin markaanu bilatii hiya axsan ahayn waxyaabaha nabigan calaisl ku tilmaamay bay ka mid tahay qur-aanka haddii uu kula soo galo inuu yahay kufrun sababa gaalnimada keena markaa aalibulcilmi ah asbaabtii kufriga lagu magacaabati tilmaamay inaad samaysaa arrin khaiira wey dal nabigan wuxuu tilmay ala slam haddii aad aragto naftaada oo xiisaynaysa muranka oo dooda xiisaynaysa oo majliskan waxaad u timaadaaba masaa'il baa laga doodaa dooda inaad ka qayb qaadato oo masaladu masaa'ilkii la isweydiinayay fadhi ku dir isu badasho waxaa xasuusataa xadiidkii nabigu alayh salaatu wasalaam maa dalla qowmun bacda hadyin kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal hadday dadkii hanuunsanaa jidka ka weecdaan waxaa madaxa loo geliyaa lagu imtixaanaa mur lagama hadlaya masala dadku isweydiya waan ka hadli doonaa laakiin haddaad naftaada ka hesho in hadi iyo goor tatuuqu ilowday u xiisowday haddii la yidhaahdo wax khayra oo caadi aan la hayaa xiise uma hayso laakiin haddii la yidhahdo masaa'il baa laga murmayaa xiisay u haysaa waxaa hadda dhacda xataa shaaric caamkaa haddii la yidhahda maanta cashir baa bixi in badan baan imanayn haddii la yidhaahdo muxaadara la jeedinay in badan baan imanaynin laakiin haddii la yidhahdo maanta masaajidka masalaa laga murmayaa dariiqadii way buuxsani sooma waxaad arkaysaa waxaabateeda loo hayaa iyo niyad baa muranka loo hayaa aan loo haynin markii wixii oo khaalis la sheegay markii muran yimaadana waxa nusuusta shariicada u dhaleecaynayso lishayaani fiihi xadun shaytaanku nasiib buu ku yeeshaa oo dadku markay masale isku qabtaan had iyo goor qof waliba intisaar linafsihi baa gashay inuu iska celiya rag iska celi soomaalina waxay aan rabbi ka cabso iyo rag iska celi meel ma wada galaan markii dad inta isqabataan aad doonaysa adigu inaad ka hesho shaytaanku taanis iyo fursad wuxuu helayaa uu ku beera qofka hawa nafs baa soo gashay hawa nafsi waxaa weeye xaqu xaggee jira intay arrintu ka yar durugto baa waxay tegi hebel ka adkow waa inaad ka heshaa masalada markay noqoto waa inaad ka heshaa waxaa dhacda xaq uu soo sheegay oo cad inaad indhaha ka qabsato indhaha inaad ka qabsato oo inaad jiirtiisood marsiiso taada aad isku daydo isaguna sidoo kale uu sameeyo halka masaladu haddaba xaqdoon way ka baxdaye waxa la akrinaya waa aayaad iyo axaadiid iyo nusuus wey waxa la isu keenayo waxa meesha yaallee nufuusta ka buuxee wareegayana adu adka weeye nusuustiiyo xaqu ha caddaada ma aha aad bay u dhacdaa markay muranka saa darteed waxaad u fiirsataan meelaha doodaha iyo muranku ay ka dhacaan inta natiijo iyo khayr ka yimaadaay waa aad u yar marka tirada ay la eg yihiin loo eego doodaha dhacaya iyo natiijada khayrka ee ka timaada marka la eegaay aad bay u yartahay gaar ahaan dadkii doodayay sadarte waktiga dambe haddaad dib ugu fiiqsataan waxaa intii masale laga doodo oo la isqanciyo in dhinac la isu raaco intee leeg baad aragteen labadii dhinac suuragal maaha labadan qowl ka soo horjeeda labaduba xaq inay yihiin mid walibana waxa uu xagxaganayay jiidanayo inay sawaab tahay suuragal maaha laakiin markay hawan nafsi soo gashay shaydaankiina meel uu ka dhex shaqaysta uu helay baa qofkii laga hayay waxaa qaban akhadat اlcizau biاlimi ma koofiyaddaa kaa dhec hadda waxaan arki jiray waagii hore soomaalida dadkii baadiyaha ku dambeeyaan ahaa reer hebel sheekh bay leeyihiin reer hebelna sheekh bay leeyihin markiiba arrin dhacdo qolo walba sheekooda soo kaxaysanoo fagaaraa la ysugu iman sidii laba dibiyoo la ysku dirayo wey kii laga adkaa maalinkaa sheekhnimadiisii badhalat wey sheekhiisi badhala buu ku dheh badhala badhalat qof weysadii ka jabto wey maalinkaa reeraha intuu isaga tago inuu meelo kale sheekh ka noqdo maahane saa darteed si aan looga helin waa inuu bixaqin aw bibailin ku adkaysto mowqifkiisa koofiyadda ka dhacdii kale ama saasoo kale ha noqoto ama ninku markuu doodaya xer iyo arday buu leeyahay waxoogay hadduu isdhiibo waxoogay waa cadow baad noo jeesay baa taalla waxyaabahaas waxay yimaadaan marka uu bato munaka isxagashada haddii masale in laga doodaya ay noqoto masalada waa inay noqoto wajaadilhum bilatii hiya axsan wadcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati wajaadilhum bilatii hiya axsan marka sidee bay ku noqon kartaa marka laga soo tago waxyaabaha baatinulamriga ah ikhlaaska lagaa doonayaa xaq inaad u hogaansatee lagaa doonayaa kuwaasoo d iska musallamaadoon muranba gelin marka laga soo tago waxaa ah saddex arrimood baan ka sheegayaa maadaama wakhtigu dhammaaday saddex qodob baan ka tilmaamayaa siday masalada laga hadlayaay aanay ku noqonin kow anlaa takuuna caadatan qof shay caado u yiroobay inayna noqon wey oo waxaa weeye xidaalku wuxuu yimaadaa cinda daruura markaad kaa fursan weydo muwaadintaasoo kaleeto waxay timaadaa markay kaa fursan weydo ama si lama filaana ay kugu qabsato laakiin waaanu kuu noqonin wax caado oo joogto ah oo had iyo goor aad ka fikirto xaalat adaruura weeye waxa la isticmaalo jidaalka iyo muranka marka uu yimaado masalada labaadeed kaga bixi karta waxaa weeye markii masale laga codayaay masalada laga hadlayo waa in la kala yaqaano asal iyo maa khaalafa alasla waxay masaladu uga quruntaa waxaa weeye dad baa masale isku haysta midna asalkiibuu ku taagan yahay midna asalkiibuu ka leexday ma yaqaanaan kee daliil laga rabaa keense daliil laga rabin laba nin oo murmayso mid walba mid kale adigu daliilkeen adigu daliilkeen leeyahay waxay astaan u tahay aljidaalu walmiraa'u wey sababtoo ah ariiqii xiwaarka cilmiga iyo niqaashka jaadimu bilati yaxsan baa laga lumay masalaa laga doodaya masalan baa mubaax iyo mubaax maaha waxaana qaata shariicadeena alas fi lashyaa liba way bannaan tahay qofka asalkii ku taagan daliil in la weydiiyo ma aha anuu asalka ibaaxada haabaan taagna adigaa yidhi waa xaraam soo maha daliilkeen intuu ku yidhahda waa xaraam wuxuu dhihi adigina daliilkeen inuu mubax yahay ninkaa wax la sii waditaankiisu waa jidaal miraa wey sababtoo usuushii cilmiga iyo qawaacid اlxiwaari iyo qawaaciddii istidlaalka ma yaqaan marka wixii soo haray acacacacac iyo isxagxagasho wey ama waxaa la leeyahay masaladu cibaado wey walaslu fi lcibaadaati ataxriimu waxley cibaadadana ma banaana waayo naas kuma soo aroori wuxuu ku leeyahy cibaadadan way bannaan tahay daliil taxriiminaya keen adigaa asalkii taxriimka ah ka baxay oo yidhi way bannaan taho mashruuc weeye daliilkan asalkii kaga baxday inaad keento wey maanaa qofku haddaysan isla fahmi karin maxaa asal ah asalkii yaa ku taagan yaase maanta ka weecday oo daliil laga doonayaa haddaydan intaa isla fahmi karin waxa meesha yaalloo dhani waa waxaa weye almiraawey sawa yaa qawaacid lagu niqaasho iyo masalada asalkeeda iyo faraceeda iyo niqaashkeeda iyo daliilkeedii qaab loo kala wadaba lama yeelan birrig wey saa darteed imaamu shaafici waa ku lahaa weligay nin caalima markaan la dooda waan ka adkaadaa jaahil markaan la doodana isagaa iga adkaada way isagu de wuxuu rabaa qawaaciddii cilmiga iyo istidlaalka in la raaco kanna xaggii ay ku dhammaanaysa ka soo bilaabi gadaalgadaal buu u socdaaba marka ninkii meel aad kala qabata ma laha meel aad kala wada ma laha marka dambena sheekadu sacab bay isu bedeli xabulmariidyada soo soo kuudan indhaha gudguduudan meesha wax miisisu garaac bay noqon marka dambe midda saddexaadi waa in laiska ilaaliya markii masale laga niqaashayo oo masale ay miiska timaado alqadab waa inayna caro imanin meesha walaa rafcu aswaati qaasun aswaatkuna codkooda kor u kicin hadday arrintu muran inay noqotay waxaad ku garan haddii xanaaq miisgaraac leh iyo qaylo codka samada lagu cerka lagu talayo uu noqdo arrintu waa fasaaday majliskuna waa xumaaday meel ka roxsaato saddexda arrimo aan kaa gaabsanay insha allahu tacaala munaasabad kale baan waxyaabaha kale la xiriira ku dari doonaa laakiin cumuuman waxaad ogaataa waa xaala istisnaa'iya markay aljidaal imanayso laakiin haddaad rabta cilmigii min alifihi ilaa yaa'ihi inaad jidaal ku barato iyo muran adigoon usustii niqaashka aan aqoonin arrin dhib badan weeye salaf waxyaan jirin aimada culamada muslimiinta markii lagu leeyahay munaadaraadkooda bal aqriya munaadaraadku kuwan ahaan jirin nin baa soo geli aayad baa lagu soo tuuri maxay ahayd aayaddaa macnaheeda soo saas ma ahayn baa laleeyahay waxaa la fiirinayaa awjuhda kale ku jirta inuu garanayo in kale jawaab buu bixin jawaabtii uu bixiyey baa xoogay ictiraado baa lagu soo tuuri marka lagu soo tuuro hadduu jawaabteeda kala bixiyo waxaa la tijaabinaya ninka nin diinta caalima wey waxaa weye sheekadu way dhammaatay rag midda kale waxaa la isyaqiinay ninku waxa xujo noqon kara iyo xujada wax lagaga tallaabsan karo buu yaqiinay markii xujo loo wax looga tallaabsadana aanu haynin wuu aamusi jiray markaasaa waxaa layidhi inqataca wuu aamusay macnaheedu soo maaha masaladii daliilkiisii wuu gudbin waayey ka cudub markii halkaa la gaarana layskuma dhalaalin jirin markii ninkii inuu aamusay la arko toosh laguma daba qaadan jirin haye halade haye maxaa aamustay ma dhihi jirin ninkii wuu aamusa waa la arkay soo maaha isna waa isgartay masalada waa laga gudbi jiray haddii kale hadda waa cayrsi bay noqonaysa shakhsi isku raati iyo toosh isla dabool bay noqon marka sal allahu wasalaamu calaa muxamadin
مالك وحده رحمه الله تعالى وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خضبت فإن لم تنه فإن لم تنه عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت فخف أبناء فخف أبناء جنسك واخشى منهم كما تخشى الضراغم والثبنت وخالطهم وزايلهم حجارا وكن كالسامري إذا لمست وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن سلم إن, إن فعلت ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمت ولا تلبس بحد فيه ضيم يمت القلب إلا إن كبرت وغرب فالتغرب فيه خير وشرق بريقك, بريقك قد شرقت شرقت فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرام فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل من امتثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت ولا يغرك تقصري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا مئة وستة وصل على تمام الرسل ربي وعثرته الكريمة ما ذكرت كتب هذا الكي أو إسحاق الألبير رحمه الله تعالى عمر لبعض متواب عليني من كيس أبو بكر أما منك صاحبة أبو بكر هؤلاء ذي marka markii uu soo yiri ninay waxa aad sheegtay waa ceebahayga intii u yaraa intii badnaydna waad ii ceeb qarisayba waxa laalaa wixii ceeb iyo dhaliil ama dillinimo oo doonta igu sheeg haddaa rabta weliba ka badbadi waayo waxaad sheegaysoo dhan baa run jirta ah waxaasoo dhan ee sheegaysa waanahay waana sameeyey si kastood i ceebaysad ii daacaydayso ama ad ii dhaleecayso ogaanshaha dhabteeda anu aan ogahayna intaa kaba sii badantahay ka xeel dheer tahay baa waxaad moodaa buuli sidii in ammaano in baa tahay ceeb kastood igu sheegto ammaanu bayba u eg tahayoo cid wax yar boqolkiiba ma dhanna inta aad gaari kartae sheegi karto oo wuxuu leeyahay anigaa ceeboobay oo waxaasoo dhan dabaashaye adigu ceeb faraha ha la gelin ceebuhu qofka la jecel yahay waa lagu nacaa qofka sharaf dare si sara joogana intay soo soo rido bay meel hoose geysaa sidii cibaadada ilaahayba intay dhulka kaa qaada meel sare ay kuu geyso adoon xigsiya qaraabo dadka lahayn mid quruxtooda u dhowoo la jecel yahay kaa dhigto waxa maan iyo sharaf ahna iyo magac wanaagsanna ay dunida kuu geliso meel kastoo tagtana samafalkiiyo wanaagga midhaheeda aada goosato duruqdii iyo jibadka ay kuu jeexday taacada ilaahay casigiisuna adoo casiis oo sharaf badan aad ku socoto aakhiro goortaa tagtana midhihii cibaadada iyo taacada ilaahay dheeratay midhaheeda goosato kadib wuxuu kusoo isaga ugu soo laabtay haddana uu ka hadlayo wuxuu yihi wa anta alaana wa anta adigu mid yahow yari alaana hadda lam tucraf bicaybin wax ceeb ugu aqlaqguma baran oo dadku wax ceeb ay kugu og yihiin iyo wax ceeb iyo xumaatiya dhaqan xumo lagugu bartay ma jirto walaa baknasta tawbaka maradaada iyo sharaftaadana maadan ku wasakhaynin wax ceeb iyo dembi ah mid nasha'ta tan iyo xilligii aada soo kacday eed soo hanaqaaday xilligaad soo korta eed soo hanaqaaday laga soo bilaabo dharkaada iyo sharaftaadana wax ceeba kumaadan wasakhin dadkuna wax caadiya alliilay ku yaqaanaan ay ku arkeen oo laga arkay ma jirto walaa saabaqta maadan u tartan fii maydaani zuurin goob dembi lagu hayana tartankeeda iyo weexokeeda kamaadan qaybgelin walaa awdacta fiihi ma aadan degdegin dembi walaa khababta mana aadan ku dhex orgin awdaca iyo alkhabatu waa laba nooc oo orodka ka mid a midna waa yar fuclaha midna waa yar dhaxaadsiga markii laxaasadoo degdegayna maadan ahayn nin orday dhex rucleeyeyna maadan ahayn failam tan haddaadan ka dheeraanin ceebaha iyo dembiga canhu dembiga haddaadan ka dheeraanin hadda maadan dhexgelin markaagana ma wasakaysanin inta aadan dabaalanin dembi haddii aadan hadda iska ilaalinto inta aad nadiifta tahay eed bannaanka ku jirta dembiga nashibta fiihi waad ku dhegaysaa markaad faraha la gasho naftaadii baa baran oo naftaadii baad jeclaan oo shaydaankaa sultaankiisii awooddiisii ku yeelan si fiican baad igu dhegi wux markuu ku dhego ee qabsadaa waxaa la yidhahdaa nashiba fiihi nashibta fiihi waad ku dhegi wamal laka yaa kuu dhammaanad qaadi kara bilkhalaasi inaad ka fakan idaa nashibta haddii aad ku dhegto waa si uu lahaa beydkaan sheegi idinkaan ii sheegi ninka jira nashabada وإذ المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع ملكم سعيد فكي جيري الجهة تقف تقف كي كل يكتب حرص كسا لا ضرب يكتب تعلق سادي لوجي لا تنفع كل ألف كل تميمة حرص كسا سوقر وذلك سوقر حرص يا فرجيسا وصل الله أما كل يسكن هذا يؤسو تشحاد يؤسو تشلاد waxaad jir u soo qoray qof malakooka sii gaaray oo maxkumoodkii u yimid oo ku soo degay saaris ciise kaashana waa kii yidhi kan ninkaa idinka xigi doonaa wuxuu yidhi garaaradiisa waxaa ka mid ahaa mid dheer waxaa jira cajuwaay xikan badnaay masaradaya aanad maqal la yidhaahdo marka waxaa ka mid ahaa ninuu malagiisu galay marro sow buu ka celin masaradaya aanad maqal oo malagii qalbuu soo dhamaaday marro qur-aanaan lagu akriyo malakumood ka celin masaradaya aanad maqal gadiga aad xikan badan weeye min yar uu masayr galo min weynadu ay maslixi masalo weeye aanan maqal hadalla badan saas kale ku leeyahay markana uga jeedi hada marka yaa ii sheegi kara widi lmaniyatu anshabat abfaaraha alfayta kula tamiimatin laa tanfacu زهير ابن أبي سلمى معلقة دي سنين معلقة طيب معلقة الزهر بن أبي سلمة قافية ذم عين بها مسمين بها قافية مين وي الفيت كل تميمة لا تنفعنا قافية عين وي مركا أريد يقول إيه مركا واشق قولي صح مركا وريا وحالة فيريا قافية ولا استفيريا afyada haddii kuula qabsan weydo xataa mid kale nuklidi baa suuragala soo kala qaataa imbirid waxaa ka soo qaataga soo qaatay waxaa ka abulcitaahiya ashcaartiisa zuhdiga eykan laftiisa oo wasanka wax ka bedelay baa ka mid ah wuxuu ku leeyahay fain lam tamna canhu hadda haddaada ka dheeraanin na'aayan aa uu ka dheeraaday saa darteed axwad waxay ku aaki jirteen xuruufu mubaaricada marka la jamcinayo afarta xaraf anaytu iyo na'aytu salada laguma jamciyo maxaada ma yidhaahdaan anaytu baa ka fiican oo tafaawul bimacnaa iqtarabtu weeye na'aytu ibtacadtu weeye tanaa tafaawulka ka fiican ma yidhahdaan qur-aanka bay ku jirtaa suurat al-ancaam wahum yanhawna canhu aylakan canhu haddaadan ka dheeraanin nashibta fiihi waa ku dhegaysaa buu yidhi oo qofkaa kaa baranaysa oo kaaga tacalluqaysa man laka yaa kuu damaanad qaadi kara bil khalaasi inaad ka soo fakacaysa yaa nashabta haddaad ku dhegto tudanisu waxaad iska wasakhaynaysaa maa tatahara minka wixii adiga daahir kaa ahaa ee nadafadaadii sharaftaadii sumcadaadii ixdigaagii wax allaale wixii nadiifta ku ahaa diiwaankaagii camalkan dembikaagu kugu olinna waad iska wasakhaynaysaa waxaana noqon doontaa xataa kaanaka ilaa aad ka noqoto sidii adigoo qabla daalika intaa ka hor maa tahurta weligaaba aan daahir noqoninoo ceebka salinimo aan soo marin baad noqon darteed qofku haddii uu dembi badan yahay oo qof dhib badan yahay markii lagu yidhahdo qofkaas oo fiican baa garanaya waxoogay waa la yidhahayaabi sooma hadda tuug la yaqaano gaistra sadexdii waxyaaladaa ka mid a haddii la og ninkaasoo fiican oo salaad badan baan garan waa ka yara hayaan wuxuu lahay marka dembiga ugu bato waxaa noqon sidii dadka agtooda indhahooda qofaan xeligiiba fiicin soo mari unbaa noqon ee joog basirta waxaad ahaanaysaa basiiree dembika dembigiisu miduu qafasho maxbuus aad noqonaysaa oo weliba fii xisaaqin xarga ugu xirxiran in intuu dembigiisii qabsado maxbuuska laga xisay xarga ugu xirxiran baad noqon wakayfa laka sideeday kuugu sugnaato ku gaari kartaa alfakatu in lagu furto ood soo fakato waqad usirta adaa lagu qafaashay nin intii dagaal dhacay hadda gootanaamo la geeyey oo kaleetaa noqon buu leeyahy iyo nin gootanaamo la geeyey saasidii noqon adigoo dagaal inta laguu qabsaday oo lagu xirtay xabsi lagugu tuurtay saad u safqa muryaha aad u safqan kartaa hadda ma isaga arrintani farahaynu ku haynaa arrintan arrin aad looga calacalay weeye qof kastoo inaga midana ilaa man raximahu llah hadduu isugu noqdo qadwadan wuu dareemayaa hadda niman baa qaad bartay inta wax kasta lagu sameeyey baa qaad laga kelilaaya nin baa sigaar laga kelilaaya kii khamri bartay waa laga kelilaaya kii intaba kii daroogada maskaxda ee qadxaalada la yidhahdo ninkii raggii bartayna se lagama kali laha ninka qaliiska bartayna ayuu xanta bartayna ninkii filin daawashada bartayna suu joogu musir shaahi maruu qabaantus madax maro inuu dalaq dheh ninkii shaydaanka aha saa darteed ninka waxaa tahay mararka qaarkood naftuu cadaadin uu soo yarkaan markaasuu haddana xariggaa u fakan wuu xiran yahay meel baa xarigga jidoo waa lasoo dhufan saa darteed muxuu jiro sista asiira dambika fii wataaqi dembiga shay waa maxbuus intaad u noqoto inbuu xarga kugu xirxiran mararka qaarkood waxaad gaari meelaad ka noqoto inaad weydo qofku meel ka noqdo ma joogo ama wixii khayr iyo wanaag ahaabaaba kaa dhaqmi oo kaa masaxmi shuruuqdii kitaab baxoortay nabigu tusaale usoo qaado inta kitaab baxoortay waagii hore rag shuyuuq ahaa waa soomaaliya askar intii la qoray waa dadkii raashi raashiya loo diray bay ahaayeen iyagoon salaadna tukanin khamrigana cabayay soo noqdeen oo shuuciyada sa kutub akhriyi jiray iyagoon salaadna tukanin khamrigana cabaya addiinu afyoomi shucuubi diinba haddaad maqasho waa daroogada mujtamacaadka mukhaadaraadka ku noqota leh ragga saasa waxaa ka mid ah rag badan oo saraakiil soomaaliya ka aha aan hadahi maayo laakiin rag lagooni baa jiro ama xerta yaqaano ahaa cashiro bixin jiray intaa waxaa ka dambeysay raggii jaamacadaha islaamiga ka soo baxay jaamacada islamiga ka soo baxay qaar iyagoo gaaloobeen wareerkii yahaa oo gaaloobay baa jira galbeedka intay tageenoo haweenka diro kala guursadoo kiya joogaan rag kale caruur dhaleen baa jira aanu sheegi maayo ninkii reer magaalada ah uu iska garan kuwo kaleo waxaa jira waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid ahay nin macahdan ka soo wada baxay nigeria jaamacadna ka baxay baa intii waxyaabaha la tageen in wuxuu yidhahda carabiga markaan aqrinayo wuxuu yidhi aayadda qur-aanka waxaan kaga gartaa qur-aan inay tahay labada bilood ee reeraha kaga go-an maa qur-aanka carabiga kale kaga gartaa waxaa jira koobi kara ma ku cuntukan arkaanaya ku dad wacdi iyo jaamaca umul qura ka soo baxay oo khamri haystana waa arka ku nafash fadhiya oo lagaga daray oon salaad tukanin oo jaamaca islaamiyahana waa arkay marka dunuubta markaad gasho markay kugu dhegto wax khatara wey marka wuxuu ku leeyahay haddaad nadiif tahay intaan xarga lagugu xirxiran oo xabsi shaydaan aadan gelin oo dunuubtaadi meel xun aanay ku gaarsiinin kuwa calmaaniyiin ana waan aqaanaa oo weliba afwaajtii hore ee jamaca islamiya ka soo baxday ahaa waa dacalmaaniyiina oo haddii aan magacaabo ayaaba inta meesha fadhida boqolkiiba sideetan inay gartaan mashaahiida laakiin waxaan la aqoonin meel ka soo baxay marka horaa la garanayay marka adigu haddaad nadiif tahay wiilya baa tahay dembi laguguma baranin markaagu maga sokaysnin xabsi shaydaan iyo dembigii aadan gelin hadda joog banaanka joog meeshaa haddii aad gasho inaad kasoo noqnoqonyaa laga yaabaa joog buu leeyahay makaf waxaad ka cabsataa makaf baa mise waa kufka خفوي والأمر من خاف خف العقاب ومن أجاد أجد الجواب كتابه هي أمريكية والأمر من خاف خف العقاب أخف أخف كبق أبناء جنسك من يشي الأن يرضي ضدك aad isku dadka tihiin ee dabeecadii iyo dhaqan iyo luqad taqaanaan ka cabso iska ilaali ku dhex jirkooda iyo isku dhex halmaankooda wakhsha minhum ka cabso oo ka baqo maa takhshaa sida aad uga baqdo addaraaqima lizaaxiyada iyo way sabantaa shabeelka bidaxiya shabeelku waa labada xayawaan ee ugu khatarsan inta duurka iyo bannaanka wax ku ugaarsata waadahan dambe waxaanaan aqoon jirin oo soo baxay ba ha la yidhaahdo jef wiilasha aad umaynaan arage gesida dikadeedlaboodka ah ee markuu qooqeen laga dhex saro ay kuwo kale ka saaraan duurkuu isaga jira adoo lugaynaya inbu meel kaaga soo geedi ninkii haddii ilaahay haleeshiiye geed inuu fuulo umbaa laga yaabaa hor markay bixbeysa laba geesoo sida anigu leeyahay waran anigu leeyahay taasoo khataraa soo baxay laakiin isagu ma cuna dadka uu ku dili bas kuwa laakiin shaytaan bay kugu dareen marka sidii libax iyo shabeel waxaad isaga ilaalisaa cadownimadooda hadday ku qabtaan maxay kugu kala reegi aanbu ku kala siin wuxuu ku leeyahay dhallinyarada iyo asxaabta iyo intaa istaqaanaan eed ahal iyo qaraabo tihiin ee isdhaqan iyo luqa taqaanaan ee deegaan iyo waad wadaagtaan kuwaasi waa bahallo sida libaaxa iyo shabeelka iska ilaali intay si fudud kuu dafaan bay meel xun kugu tuuri kamaa taksha daraaqima saad dhibaxyada uga cabsato libaxa waa badan yahay dayqan baa la yidhahdaa darqan baa la yidhaahdaa abulxaaris baa la yidhahdaa alasad baa la yidhahdaa magacyo tira badan buu leeyahay wasaranta iyo bahalka la yidhahda shabeelka wa khaalidkan dadka isaga dhex jir keliga duur kuma noolaan kartid wazaayihum kana socono ka soco la soco oo ka soco dadka lana soco iskana ilaali maqan adigana aajirka kaamil inaan la taaban aabee suuratu taaha هي كفر يا كفر هاي هاي كفر يا سورة الشجر هاي دي كده هاي لأن تقول لا مساس يا الله يتابعني هاي يتابعني هاي يتابعني فمن بكينا بحث كم أرمي dadka taabashadooana maadaama uu qandhanayo ilaalinaya dadka sidaasoo kale uguna dhexxiiskana ilaali ibnu xasm baa wuxuu leeyahay risaalo yaroo aad u qiimo badanoo layidhahay adab nufuus suxbada iyo dadka la jeegitaankooda u ka hadlay wuxuu yidhi saaxiibka ah niyadtan iyo saaxiibtinimana kula dhaqan ishaaquna hoos jirtadeed weligaayo ardiga iska hay wax siroo khatarood leedahayna haysasa isaga sheegin arrimahaaga qarsoon iyo ceebahaaga ah haysaga sheegin waxaad ula dhaqantaa weysi haddii wanaaggaa ula dhaqmaysa kuula dhaqmana wanaaggu hore u socdo haddii maalin isbadbadu ku khayaano damcana adoo daqan dhagyo weysa goolin maalin uu damco inuu xagga ka wareegay eey waan soo jeedaa dheh kas waxaa rabtaa xoola dhaqatadii way ahan jirtay xoolahana waraabaha uga soo jeedi jirtay sidaa noqoto waxyaaba ku tegin sirga bisyaardiye iska ilaali xogta asxaabta wayujahiluu calayk haddii kugu jaahilnimo sameeyaan oo si dhaqan xumi iyo si aan wanaagsanayn kula dhaqmaan oo hadal xun iyo dhaqan xun kugu sameeyaan faqul waxaa tidhahda salaamu calaykum laa nabtaqi jaahiliina wey salaamu calaykum laa nabtaqi jaahiliina saadhe nabadgelyo isbadbaadinno hala murmin waayo haddii aad la muranta isagoo kalaa noqon lacalaka waxaa laga yaabaa sawfa taslamu inaad nabad gasho in facalta saa haddaad yeeshaan kuusoo kuula soo teliyey dhibka asxaabta waad ka nabadgeli waman laka yaase kuu damaanata lacalaka waa laga yaabaa buudi laakiin laina nabadgeli markaa la seeday sababtoo waman laka yaa kuu damaanad qaadi kara bisalaamati nabadgelyo fii zamaanin xilli tanaalu aad gaarayso alcusma aad gaarayso ariga alcisma ama alcisma la yidhaahdo laba macno waa loo isticmaalaa alcisma inuu u goyo adi alcismka oo badbaadadii qofka ilaahay dhowro ahay min daruurati shicri u gooyey waxay lehin culimadu wax dhici kara way fatanaalu alcismata marka waxay lehin waxa muqadara adaatu nafyi maxduufa muqadara tanaalu ay laa tanaalu alcismata aadan gaaraynin waxaana daliil ahlen istifnaa ilaa in cusubta in xagga min allahi lagaada badbaadiyo maahane aadan badbaado heli karin qolo saas yidhahdeen waana aqrabu lwajhayni wey qolana waxay yidhahdeen tanaalu lcusma mehe tanaanu lcusma wey oo badbaadadaa waxay tahay yidhaahdeen xilliga fitanku joogo markii caalamku aada u fasaaday baa qofkii fasaadkaa ka badbaada wuxuu noqday shaksi qariib ah marka koobaad oo dad shaksi qariib ay noqdeen qaraabadii waxaa dheer buu yidhi qofka maradiisu ay caddahay sharcan ee nadiif qalbiga qalbiga ee dharkiisuba uu nadiif yahayna akhlaaqdiisi iyo cirdigiisi iyo sharaftiisi iyo diintiisu waa nadiif waxaa la yidhahda in abyad sawbi uu marihiisu cadcad yahay ninkaasi safxatu baydaa inta waxaa uga jeednaa bay yidhahdeen alcusma waxaa leh asalku waa albayaadu caddiinta naadirka weliba la yidhahdaa saa darteed baa waxaa la yidhahdaa alacsamu haddii la yidhahdo iyo alcusmu haddii la yidhaahdo kalarka ama midab cadin iyo madow isku jiro oo naadir ah oon la helin weeye badanaa iska horta isticmaalaa alquraab alacsam ay lugihiisii ama dhinaca dhinac waa cadcadiin ku leeyahay dhinaca waa madow khaalis waa naadir lama helo waxay dhahan wax kasta waxaa loo isticmaalaa غريب oo naadir nadaafadna tilmaamaya cismi baa la yidhahdaa inaga waxaa inoo sahlan tanaalu lcisma cismata ay laa tanaalu lcismata aadan gaari karin badbaadada ilaa in cusubta xagga min allahi laga badbaadiya maahan walaa talbasa ku nagaanin bixayin deegaan ama xafadaa la yihahdaa ama tuulada yar baa la yihahdaa fiyan ay ku jira jirta daymun dulmi meeluu dulmi ka jiro ha ku dhex nagaanin taasoo yumitu lqalba qalbiga jiidanaya ilaa in kubilta in lagu xirxiro oo ku maxaabiis ku tahay maahani dulmi daym wuxuu ka hadlayaa dulmigani labadiisii qayboodba dulmu الnafsi wa dulmu اlcibaadi naftaada inaad dulmido oo goobtani goob macasi ay tahay ha dhex joogi in lagugu xirxiro maana isaga tahay kale jiidan macsiyad almaru calaa diini khaliilihim baa noqon ama dulmu اlcibaadi baaba ka jiro oo goobtan addoommada lagu dulmiyaa inaga tusaale wagaada waxaa kamid aan si fiican u fahmi karno xiisadaha qabiilka halka magaaladan meeshaba waxaa laga maamulaa iyo xaafadan iyo guri damba dulmiga dadka kalea laga maamulaa oo waxoogay burcadii reerka baa ku jirta ama magaaladan iyo tuuladan bambooryaantii iyo burcadii reerkaa saldhiga ay u tahay haddii aad sii dhex joogto waxay yadhaan carabta kasratu lnisa masaaki kujibu lnisaak waxaad adin badan ku dhex jirto dareenkiibaa kaa tegi soo ku dhex jirto maanka dambe adoo qabsanayo adarka saa dartee innaga sheekada qabiilku markaan guud ahaan wadaadanahay wadaadkii reerar badan baan soo marnay waxaan soo marnay waa la yidhaahdo reerku ay yidhaahdaan dhan ka kaa waxaanu inaga inaga kala daadine inaga ilaaliyo waxba hinooga sheegin haddii ba reerka qoysku ilaalka reerkooda markay wax samaynayaan layska ilaaliyo yuunan maqlin la yidhaahdo ilaalinta layska ilaalinayo waayo yuusan ogolaanayn inuu wiliintu ka kaco u kala daadin baa loogaa insaga dabacnay xogay waan soo yar dabacnay waxay marxaladii labaad usoo guurinay waxay ahayd ku aga sheeg sheega dhagihiisa ha ku dhacdhacdee dhagihiisa ku sheeg sheega midka markay joogteen xogay waa la soo durkay ku dhex jirkii badnaa iyo xiisada qabiilka dadka lagu dhex jiray xordaye weeye markii dambe bal aan la soo sheekaysana sheekadele bal galabta aan la soo sheekaysana maxa laga sheekay sheekadii qabiilka iyo dagaalkii qabiilada tacriifka iyo qabiilka laga sheekeynaya agtiisaa lagu sheekayn lagu sheekayn lagu sheekayn gurigiisaaba loogu iman lagu sheekayn hadii la rabo nimankii reer galaa moogtahay wadaadkuna maskirad ahay ta hal dhag buuliya arrimahan sidiisaba hal dhinac duu mala alqada waxaa leeyihi laba dhinac ka maqan qabiilkiisa qabiil kala asaya qolada kale warkooda doo maqashidba qoladii dhan baa kugu dhuri kugu dhuri ilaa aad marka dambe ku qanacdo in laga garbadayo le warin kaala ku dhacaysa masaakiinta iyada meesha daahiyaya markii dambe ku aga aan la soo sheekaysan gaartay waa la soo dabayo ilaa man raximullah waxaa la adaahay balaan tala soo weydiini hadda waxaan maraynaa meelaha qaarkood waxaa aada uga muuqata alleelaha qabiilkaan wadaad lahayn qabiil baqay wey weyso waxaa ii qorin karaa ay soo maray waxaa ka mid ahaa meel qabiil soomaaliya hal qoys wada dego qoyska waxay dhahaen guddi kala matala aan samaysano reehibal oo lafihi kamid maxaa laga hadlayaa wixii qaaraana markaan qabaa'il kale la xajoonayay markaa inagu wax doonanayn waxyaabahaasa laga xajoonayaa nin walibana laftooda ra'yigay qabaan waxay dalbanayaan xaqooda u doonayaan nabi odayaalka basbila isugu mid nin sheekoo cashar akriya sheekhii casharka akhrihiisa kamida baa wuxuu noqday guddigii ka mid noqday isagoo laftooda matalaya laftooduhu matalaya guddigiibuu ka mid noqday mid halkan marayna waagi hore uu inaga kala dacnayo hadda guddigii qabiilka masalayay ee qabaa'ilka la xaajoonayay markaasaa mid waxaan ku leedahay niyahu sheekh hadduu sheekh ahay masaajka casharka akhriyayay masaajka qabaa'ilka o dhan baa isugu manayeen markuu qaar horkasta uu yidhahda inagu reerhadhow hadhow kula gacan kula garamo haddowna muslimiinta soo fadhiisa dad diin u akhriya yidhahda see looga dhegeysan dadka see uga dhexkacay waxaan uga jeeda qabiilka saan ugu dhex jiray ee loogu dhex jiray ee nolaha tolkaa iyo dharkaaga midna lagama dhex baxo saan ugu dhex jiray baynu halkaa maraynaa marka tiibu wuxuu ku leeyahay haddaad ku sii dhex jirto walaa talbas bixayi fihi dayib dadka ku dhex jirkooda way ku saamayn marka dambe yubidtu lqalba qalbiga jiidanaya ilaa in kubilta in laguga xirxira maahane meesha laga dhexbax wagarib galbeed fataqarubu galbeed inaad iska aadaa fiihi khayru khayr ku jirta washariq barina iska aad takmilat wuxuu ka dhigay in biriiqika candhuuftaada qad shariqta ku margiso tawaka takmilat bayt wey wuxuu ku leeyahay ilaahay kuguma xirxirin meel waman yuhajir fi sabiili illaahi يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة يمكنها واسع وي قال الحزم محكوين وحالوده نفسه الدين لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ولذلك وحر يدلق أسفلها وحقفك الله أبو عبادي أفضل الأماكن بالنسبة لك قف السبع وحاوفا لبدن ما بأتغو حتى ماشي عبادة الإله يقول تحقيق الأغيان hadday maanta nairobi cibaada inaa ku taqiisa kugu adkaato oy mumbaaso aad ku taxqiijin karto iyadaa kaaga khayr badan aad marka kuleeyahay ilaahay reerka iyo tuulada reerku ay sheegtaan iyo qoysku magaaladii jilay waxay kuguma xirxirin in lagugu xirxiro maahane haddii ay aragtay in dulmi ka socdo haddaad kusii dhex jirtana ay jiidanayso isaga dhexbax waa xaggeenaada ama bari inaa galbedaad meesha kusoo ceshata soo dhulkii ay waasic maaha ma cilaysa lagaama rabin kumiga isaga dhexbax laakiin haday igu jirto dhegeysta uga tegi dhulkaygiida berri waxay keenaysa hebel baa sabada soo weeraraya dhulkaygiisa inaan u difaacayni kaasam iyo kowdii baa ka tegay oo dhaqalada waagay intaanu odaygii xamar ka soo bixin ismaaan tegay nin kitaab wata oo laa ilaaha ila allah wa jihaadka gala leh jihaadka lagali ushagay xagee jiraa waxaa oradkii ku ordahayay wax isku dhex jiray kitaab tafsiir iyo abdulmanhajku ama qanada garab ku sugan kitaabka waxaan waa jihaad ku qorna laakiin waa xiisaysan yahay waa mirqaansan yahay isma oga hadhow dhulkaaga difaacan baa ku geli dagaalkii fitankaa un baa ka qaybgeli haddaad aragtay inay ku jiidanayso intay ku jiidan lahayd dembi geli lahayd ama bari aad ama galbeed aad labadaba kaa khayroon meesha ku dhex jirtaan geliya dembigeedi falaysa zuhudu fi dunya khumuulan laanta hal amiiru idaa zahidta ولو فوق الأمير يكون فيها حقوقا ارتفاعا كنت أنت هل كان وفقها الليل وحل إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة مفاهيمها قالت كلو فهم سئيها إن لا تصحوا مهم قد يدعي في الدنيا بعد سقار كل سقا هذا فهمين هذا بيت فهم سنتا إنتي معنه سئلين هاي قفان لبا أخرين عيد جرنا يمين بعضهم هذا الزاهد نقطة آدمها في سبب ammaantii iyo muxushada iyo magaca uu jecel yahay waxaa magaca la yidhaahdo wuu jecel yahay muuqashadana wuu jecel yahay in badanna dagaaladu waxay u dhacaan aa muuqan iyo adaa muuqan labada mid muuqashada marka ay ku qabsadaan meeshiina la wareegay kaan weyday qaaq iyo uruursi iyo isdabagurid baa bilaabata marka wuxuu leeyahay haddii aad tidhaahdo warniyahu zuhdi baad leedahay aniga nin jiro oo muuqdo oo la yaqaano inaad noqdaan rabaa diidina macnihiisu waxaa weeye uu meel iska galo dadka ka dhuumo maaha fi dunya addunyada gudigeedu xusuula qarsoonaan iyo muuqashaa la-aan maaha laakiin xaqiiqadeedu waxaa weeye la-anta adiga aladiiru amiirka abihaa addunyada idaa zahidta hadaad zaahid noqoto adaa addunyada ka noqon amiir nabigeenaaba sheegay xabsi amiir laga noqon horta adii waxaa amiirkan ka wada socday soomaha harun rashiid raximah allahu taala xilli khilaaf alcabaasiya uu hayay harun rashiidna wuxuu ahaa caalim ahaa raggay dalabka iyo ardayda wada ahaan jirin baa waxaa kamid ahaa sufyaan asawi iyo wakicmi jarax ayaa kamid ahaa laakiin ninkan boqortooyadu dhaxal bay ugu timid isaga sufyaan thawri maalintii boqorkii khaaista loo magacaabay baa isugu dambaysay shaksi waraaqda usoo qoray ilmiinka waadna goysay sufyaan maxaad noogu iman weyday sufyaan xalqadiisii fadhiya nin zaahid u ahaa baa loo keenay hadda khabiirkii baa wuxuu leeyahay khaliifadii dhan baa wuxuu leeyahay maxaad noogu iman weyday warqadii markuu qosay wuxuu yidhi adu taaban maaye qalin suu qaatay taaban maaye ninkii weli iga duadow wuxuu inta aad gashay xoolahan aad qaybinaysa aabbaha iyo hooyada malaha malaad ka dhex intaad xoolaha muslimiinta intaad ka qaybisa saa doonta ka yeelaysa ku ciyaarayso aniga adigu is arki mayno maalinkii dambe baqdaad yimid baqdaad oo saldhig iyo caasimadii ah shaamurashiidna uu degan joogo magaaladii waxaa la sheegay in sufyaan thawri intuu kuufo ka yimid uu baqdaad soo gelayay magaalada waxa wax u qaybsatay wax ka hortegay iyo wadada uu soo mariyay masaajid jaamic oo uu socday hareeraheeda istaagay qof walba wuxuu leeyahay sawirka la sheegay bal mar uu qatar xasan haruun rashiid baa meel daaqada dabaqay ka aragtay dadkii oo magaalada dhan oo gudii iyo suuq meel walba la soo cidleeyey kolkii tabar maxaa dhacay maanta magaalada kolkaasay waxay tiri waxaa imanayaa layidhi nin sufyaan thawri leh oo sufyaanna muxuu ahaa waa nin caalim oo culimada muslimiinta ka mida weeye saa oo saas saas waxay tahay waxaa madaxtimi la yidhahda ama xitaayada duquma kumanaya dadka lasoo kaxayna askartii booliska loo dig soo dhaweeyo sacabka sibaa laleeyahay war tana abeete waxa madaxtinimo waa magaalada dhan waxay usoo baxday markii baahir bayra xilligiisii alciz ibni cabdisalaam magaalada ka bax la yidhi oo insaan miya ahaa salaada subax wuu isaga baxay magaaladii iska guuray taas wixii markay soo toostay dawladdii baa magaaladii boqolkiiba sideetan maba deganaba cidlo wey dabaysha garaacaysa war maxaa ku dhacay sheekhina xabadka guureen baa layidhi isla celisoo adeegsan iyo xukumayaan xamulayaan dadkii boqolkiiba sideetan haday ku gaareen gaala maamuli wax madax iyo maamul ku noqon waxaan ku waxa usaarad wuxuu ku leeyahay la-anta asiga al-amiiru biha adiyada adaa wax madax ka noqon in idaa zahid idaa zaahid noqoto nabigeenaana sheegay alay salaatu wasalaam arrintaas wuxuu yidhi nabigu haye ninkii rasuulka ilaahay waxaan rabaa camal inaad ii sheegto haddaan sameeyo axabani allahu wa axabani annaas ilaahayna isticlaado dadka isticlaado wuxuu yidhi zahid dunya yuxibuka annaas nin zaahidoon dadka adduunyada iyo damaceeda haynin dadka baahidaysaa ka maa ma noqo dadka way kuwada jeclaan laakiin maalinka damac kaa gabo dadka jeebkooda aad damacdo baa lagu wada nicmi marka fi dunya yuxibuka allah waysa simaa cinda annaas yuxibuka annaas dadka way ku jeclaan waxaa daawdaysa haddaa zaahid fi dunya ku noqon ilahay baa ku jeclaan kadib wuxuu yihi walow fowqa alamiir intaa keliya ma ahaba amiir baan noqon lahayd miyaan kuri buu leeyahay hoos baaban u dhigay walow fowqa alamiir haddii uu jiri lahaa abuurka wax ka koreeya umuu wad sarraynaya warkii saacan koray walow fowqa alamiir amiirka darajo ka saraysa takuunu fiiha dunyada noqonaysa sumuhu wartifaacan sarrayn samaa artifaaca isku mid walaba ismaaca wey kunta anta adigaa noqon lahaa buuri hadday jirtay buuri adduunyada darajo amiirnimada ka sarraysa waad gaari adaa gaari lahaa adigaa noqon lahaa laakiin amiirnimada waxaan usoo qabtay darajooyinkan uu leeyahay xukumaha lakala sarreeya sii ugu sarreysay wey fain faaraqtahaa dunida haddaad ka tagto وخرجت منها كبحت آخرها بلاد حريص سلام دار السلام حق أدنى فقد سلمت وابا بدبادية هذا ما آخرين بدون بدون سلام وكسر الرئيسة آخرنا بدبادة الرئيسة وإن أكرمتها جيد هذا شرفته وأدرت فيها عضو الإكرام شرف يحنين عضو أكتف ودويد ينطح علي ما كان ينسيب بوحيسة يبدأون أليستنا فنفسك نفسها قد أهنت بالليستي ونفtaadiiyo iimaanka ay ka sharaf badnaa baa waxaad uga dhigtay cabdan liduniha baad uga dhigtay oo facisa cabdu dinaari facisa cabdulani facisa cabdulqatiifati riwaayadka qaarkoodna cabdulkhamisati way badeen alkhamisati in ucطiya raadiya wain lam yucطa sakhir adiga adduunyadii addoon u noqday adduunyada addoon in loo noqda guud ahaana nusuustaa ku qanacsanayn indhahayana waan ku aragnay qofka waxaa ka qiimo badan shirinka uu soo saaray qofka waxaa ka qiimo badan shirinka uu soo saarayo dadku hadday baaba'aan dhib weyn ma leh laakiin xoolaheed hadday khasaaraan waa la buunbuurin sooma dadkiiba xoolihii baa ka qayban maray marka adduunyada saa haddaad noqoto naftaada sharaftaa ka qaadayo ilaahay walaqad karamna dunya ma dhihin laakiin wuxuu walaqad karamna bani aadam jamactu laka waxaa kuu soo ururiyey an nasaa'ixa talooyin ee famtaxilhaa qaado oo faran iyo oo guriga ku camalfal xayaataka inta aad nooshahay ku camalfal fahya talooyinkaasba afdalu mamtasalta waxaad faranto oo qaadato ood aqbashood yeesho talooyinkaasaa ugu fadliya qiimo badan watawaltu waxaan dheereeyey alcitaaba canaantan kugu dheereeyey wazidtu fiihi waxna waan ku dardaray weliba maxaa yeelay anaka adiga wiilku biwaqaalati shaqala'aanta iyo madadarnimadaad qad atalka ku dheeraatay mataqaanaa waxaa kaloo la yidhaha qof meel iska warwareegay aan shaqa loo direen ogoleen shaqana qabsayn meelaha iska taagtaaga jamaaciid badan baan dhihi annagu laakiin waa soomaaliga hore adkaa madadare dawd ran waan dhacnaa ya halwa ay soo wada waanu sugnahay oo lookarlada laxjooyin kala duwan baan leenahay ciyaal suuq ciyaal suuq waxay tilmaamaysaa akhlaaq xumo arrin ah soo maha laba eray baa isku yar dhow ciyaal suuq iyo saaqi isku dhowi soo maha laakiin qofka uun meelaha iska warwareega wiilka wuxuu yiri wax waxba maadan samayn buu ku yidhahda ka hor laakiin yar dhallin yarayn oo baaga muudayn baaga muudanimada ku dheeraatay taasaa la wada yaqaanaban maleeyo لأنك لو في الإطارة بقى مدنمة مر وريقة هي شقة ديمة هي هولا من ديار وهين قد أطلت كل دارات هذا مع أنت أتير البديل لكن نكو سائر وحولي يا داعي هذا الكتاب يتوقع علي عليك اسمع ركتب داري ولا يغرق يعني كريم فقصي أن أقبض فالكيغة يوسهوي هالمان كيغة وخذ قادة بوصية لك دردارا كان ولا دردار من قادة inuu xitaa haddaad hanuunayso od hanuun doonayso waqad ardaftuhaa waxaan gadaal kaga daray tiscan sagaal xisaaran oo wanaagsan sagaal beedoo qurqurux badan oo fiifiican baan gadaal kaga daray wa kaanat waxayna ahayd qabla daa sagaalkaa ka hor miatan xitaa boqol iyo lix bay ahayd iyadoo boqol iyo lix bayda baan sagaal gadaal kaga daray waa imisa boqol iyo maanta labaatan baan akrinay oo khamiisa arbacadiina labaatan baan akrinay talaadiina labaatan baan akrinay isniintiina labaatan baan akrinay axadiina sagaal iyo toban baan akrinay sooma sabtigiina lix iyo toban baan akrinay marka lix iyo tobankaa halka soo gooyo axadiina labaatan ka dhig boqol sooma shan iyo tobankii sabtigii ahaa waqad kaanat waqad abdaftuha waxaan gadaal ka daray tiscan xisaan sagaal wanaagsan وكانت وحيها قبل ذا انت كهرنا مئة وستة وقل إيه لحبه وحاب مقتين مره رسل فيه وديبو شامين جسمية وحقدر وصلي ونحريته على توصلي نحريت إله صار على تمام الرسل وفي الشكير أميت زي ربي ربي غيو ربي ربي غيو ونحريته كين بفشر أميت زي وخاتم الرسل والمرسلين بها iyo wa citratihi qoyskiisa iyo aalkiisa alkariimati sharafta badan maad u jirtaa inta lagu xusayo mar kastoo lagu xusaba ilaahu nabigiyo aalkiisiiba iyagana u naxariiso allahuma salli wasallim barik calayh tanziimu lwaqti wa tartiibuhu waqtigaada inaad habayso ninkii doonaya inuu wax barto haddaanu waqtigiisu u habaysnayn waqtiguna wuu dhaafaa oo waqti ma helo waxuu qabtayna qofku ma yaqaano waqtiga habeenkiisa waxay ka bilaabataa kow acmaasha aad qabanayso waxa kula xiriiraaye inay ku kala ku kala habaysan yihiin oo say u kala muhiimsan yihiin ay ku kala calamadaysan yihiin qayo qof kasta oo acmaasha uu qabanayo iyo waxyaabaha uu u baahan yahay inuu sameeyo ay say u kala muhiimsan yihiin aanay u caddayn waqtigiisa ma tandiimin karo sababtoo ah waqtiga camalkani muhiimaddu ku leeyahay haddaadan aqoonin waqtiga ku habboon garan mayo mataqaana waqtiga ku habboon waxaa laga yaabaa camal aan wax waqtiga u baahnayn ama wax muhiimadu leeyahay aan jirin inaad siiso waqtiga qaybtii ugu qaalisaneed ugu qiimo badnayd saddexda qofku waa intuu warqadka ku fariisto axsab ariiqay ariiqada ugu sahlan inaad saaka waaga markuu beriyo maanta maxaa hawl kugu taalla aad taqal hawlihii kuu yidhi marka aad fiirisaad qorto aad tiraa hawlahani say u kala muhiimsan yihiin mar aad u qorto say u kala muhiimsan yihiin marna say u kala degdegsan yihiin wax waxaa jira aan waqti badan kaa qaadanaynin laakiin aan la degdegi karin waxani intaasuu u baahan yahay waa degdeg ama waxani waa daba dheer yahay degdegna ma aha horta waxyaabaha fuqdee diyaarsan karta diyaarso haddii waxaanu dib dhegeysato waktigii fiicnaa waxyaabihii gaabnaa ee dhammayn kartay aad siiso baa waktigii oo dhan wada qaadan wuxuu dhisaa kaa wada qaadan saddexa camalka amaanta ku yaala maalin kastaba war maanta waxana waa wixii xawaari ah wax kuu xasuusan kara arrin degdegaa ku inkasta inkasta arrin degdega aan wax ka tilmaami doono lafteeda haddii la yidhahdo laakiin acmaasha inta aad ogtahay saaka waagu kuugu bariyey akab xitaa aad doonayso waa inay kuu xasilan tahay haddana laba qaybood waa inaad ku laba arrimood waa inaad ku ogto say u kala muhiimsan tahay maxaa la dibdigi maxaa la dibdigi karin markaa kadib waktigaaga aad qaadayso waxaa kuu soo bixi wakti aad quraan akhrido wakti aad casharkii diyaariso wakti aad dhantaada soo qabsato baa kuu soo bixi waktiga hawlaha aad qabsanaysa laftiisa dadku qadiyad baa qarar badan mugdi ka gasha wakti badanna kaga lumaa hawl baad qabsanaysaa hawshu hawl kale hawlo lagu dhexwadi karo iyo hawlaha hawsha lagu dhexwadi karin jira hawlaha qaar qaar wax lagu dhexwadi karaa jira tusaale halkan aad ka baxday magaaladaad waxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay xafiis buu kaaga xiran yahay intaad laakiin sii socoto hawshii baad adda hadda laakiin hawshii adoo ku sii socoto intaad xafiiska ku sii socoto so waxma aqriin karto waxna ma diyaarin karto hadday qodo xisaab idinka dhexaysana wax badan ma sii xisaaban karto sooban baad sii xiisan kartaa kutub baad sii aqrii kartaa qur-aan baad aqrii kartaa kitaabkii alaabta dhan intaad ii laabto meel baan aadayaa meeshu fadhiisa u fadhiyaa maqshib warda waktigan waa wakti kaa dhumatad ka faa'iidaysan karta waa tagtay meesha xafiiskii baad timid fayl baad gashay saf baad gashay waxaa laga yaabaa hal saac inaad ku jirto saf ama sugitaan aad ku jirto halkaasaa wax intee dhan baad aqrii kartaa intee dhan baad gaari kartaa inaad waktigaa laftiisa marka camalkaad aktisiiso isaga wax ma ka soo hara ama waxba lagu dhexwadi karaa lafteeda inuu camalku ku xadidan yahay wey oo kee wax ku dhexwadi kartaa ku dhexwada magaaladaad aaday casirka diyaarin buu kaa rabaa quraan akris buu kaa rabaa qoryo waxooga idinka dhex inay xisaab bay kaa rabaan haddii aad u baasi leedahay qur-aanka iyo kitaabkani masalada aad ugu jirto iyo xisaabihii waxaad qaadan karta intaad qaadata gaariga kaga sii dhex shaqa kaaga soo bixi laakiin camalkasta markaad wakti siiso waktiguu qaadanaya dhab ah iyo waktiga ka soo bixi kare isaga raacsan ee waktigaa kala xadidaya saa darteed qofku waktigiisa markuu sidaa yeelaa waktigaa usoo kala baxaya waxa tawaarida waxaa la yidhi inta taariga ee dhegta ugu soo gacda waxaa jira wax hal mid uguna dhib badan ugu raacna daran wax darbigeed ku yimaada waxa ugu badan uguna dhib badan ugu macna daran mid yaa yaqaana hurdada wey maaha telefoonka wey telefoonka waxaa la yidhahda zaa'ir bilaa mafrid kitaab baad u fadhiisan aad akhrisan uu soo dhihi uu kaa kaxi kitaabka hadhow wax allaalay wax macaa qiimo oo uu lahaa ood ugu kaxayna garan maysa saa darteed dadka doonaya waqti wada inay tandiimiyaan telefoonka saacada go-an bay qabtaa ilaa xaalada xaalada istinaayo turaari ay ku jiraan ninba cashir diyaarsanaya ama hawl u qabsanaya laakiin guriga wuxuu kaga yimid xaaskoo culus ninka waa nin tawaari u taagan ama xadirba uu ka yimid adiga laakiin waxa wada dad kaaga xiran qof baa kula soo hadlay haddii ku wahayo waxaala baahan maayo laakiin hadduu ku helo oon waxaad waxoo joojisa soomaaliya weeye suuxuba aadan u yidin waa kala dhimanaysaan soomaaliga wuxuu yaqaanaa sidiisaba waxaan haddaan maaree hadda ii saxe haddii kala kala dhimate hadda anaa raba saddex telefoonka markaad barnaamij rasmiga leedahay awqaadda barnaamijka leedahay waa la iska xiraa haddaadan xiraynina codka intee laga xiraa meel la iska dhigaa markaad soo dhexaysata barnaamijkaaga fiiri inta kula soo hadashay hadduu qof muslima kula soo hadlo hebel soo dhexi jiraan dheh waxaan filayaa tulaabtu ma aha ragga shafaqaadka waaweyn ee hal kool inuu dhaafo ka yaacaya ma aha aka waaweyn jiraay hal kool inuu dhaafta waxaa laga yaabaa lacag intaa iyo safqad inay dhaafto adiga aadan qolada ahayn qof meelaha iska joogoo sheeko raba qof raba in waktigiisa meel geeyo waaye kaaga iska dhumiyo ku yimaado qof doonaya intuu kuu sheegay inuu sheekaya dadku geliyo maxaa adaaba ku siin كتاب ديارسن كتاب ديارسن قرآن ديارسن هول باقسن تلفوق مكة دان لا كاحر ناو على الأقل عدك سا كاحر ناو وقت هذا طن عقل بكون قدي كاس الصاري والقرآن الصاري وصل كل حد كتابه كاكعد ما تصدق إن كوله مكة طور قطر واحد معناه إيه واحد مرتيا إيه واحد قيمة وتوقف ستجرم طه كان هذا السؤال عليه فهو إن قبصنا يكاد مكة عكسته أكد أكد أسيدان أكوسيدا وحوغي إذا كوسا يروري هدارت إنت كارب وانتنا هذا نوي قدم أدينا وقت يكارب من ماي وحن تأكد ذلك وقت إذا تمدين وحي أباعز عليه نفسه وحبال التقديمية هل كامر هل كامر هل كحد بدمو حتى أنا كيف راحين غير بدأت هذا لكن انت المدعى كيف حطت اوتوماتيك بحرقن adigoo sidii ku baraagaraxsay computerkii bargaraamka inta ku la qabsatay sidii ku socdaa markii aad u xogay wuxuu boosiri marka qaar ku xikan boolay kasta marka qaar kood u dabaxo waxa kamid ah والنص النص والنص كالتفني انت تقول له حب على حب الربع وان تفتن لم تطن نطق المعرور ده كل بارك تسوي له ناس كده تنوي من القلب هدي اي صح يرنا حلو جوين وكبي نفسه كليته نفسه waa waxa barto cuntada waa inta barto hurdada waa inta barto shaqada waa inta barto wareegu waa inta barto idaaciyada akhbaarta wareysa waa inta barto waxa ka goysan way rabbi waxa bartana way baran laakiin muddo go'an bay u baahan tahay ilmaha markii wax la barayo waa lagu celceliyaa waxoogay waxoogay celcelisay u baahan tahay marka dambe naftaada waad ka adkaan kartaa jid bay mari nin waxaa arkay waa yeli oo markuu socdo sidan u socdaa هذا سيريا يعني هذا طبعا نصاص وما وهذا ذكر مع أربع في كرية فكرة مجد أربوش كشقيني درها أو جوارية لو بشير في يدك كعب كشقي شيء ثم مرة كرقة أو مرة كرقة هذا يبقى كتري فتأخذ أخلص على سبع مولي حتى صعد التصوير أنا وحال هذا واحد من كل قصته والبرنامج كل نقطه سيدي هذا ما تفكر على ورقة ويتنعاوى أحمد وعاوز تروح كده ما بقى تبين شيء كرف معناته هذا كرف قريبي عشر ما أخري كروا تسوى رحم ما طبعت اسمه ما تعتبرت إني تصنع على هدينا معناته واحد آخرين هدينا مخرج على السنقل وكذا خمسة أدوين يا الله صلى الله عليه وسلم